بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع هداه أيها الإخوة والأخوات يسر إخوانكم في منهج أونلاين أن يقدم لكم هذه الخطبة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون والآن نترككم مع الخطبة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون اتقوا الله تعالى ربكم واشكروه على نعمه الظاهرة والباطنة فما زال يوالي عليكم مواسم الفضل والخيل فها نحن في شهر الله المحرم ولها خصائص وفضائل كثيرة ينبغي لنا جميعا أن نعلمها ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى nicmooyinka wuu ina siinayaa aada iyo aada bay u badan yihiin waana kuwa iska daba imanaya nicmooyinka ilaahay ina siinayana waxa ugu qaalisan nicmooyinka xagga diinta ku saabsan iyo madalaha iyo fursadaha khayrka ee mar kasta inoo soo cusboonaanaya marka qaarina dhaafaanba qaar kale inoo soo gelayaan waxa maanta laba ah oo aynu joognaa bishii muxaram shahrullaahi almuxaram baa la idhaahdaa waxaa ilaahay loogu idaafeeyey litashriif sharfid la sharfaayo iyo karaameyn la karaamaynayo darteed ayaa ilaahay jalla wacalaa loogu tiiriyey bishani walaalayaal waxay leedahay fadaa'il iyo khasaa'is dhowr ah oo ay qurux badan tahay inaynu isxasuusinno si aynu uga faa'iidaysanno waa midda koobaada bishani waxay ka mid tahay bilaha xurmada leh sida rabbi qur-aanka ku sheegay biluhu waa labiyo toban waxaa ka mid a afar xurmo leh afartaasi xurmada le ayay ka mid tahay bishan almuxaram waxaana ilaahay qur-aanka addoomihiisa uu ku faray bilahaasi inaanay naftooda ku dulmin oo dhexdooda dulmi iyo xaqdarro aanay la iman bilaha kalena dulmiga iyo xumaanta iyo macsidu waa mamnuuc laakiin bilahan way sii adag tahay oo xurma ayay sii leedahay sidaa awgeed waa inaynu taa dareenno aada iyo aada qof waliba isu ilaaliyo waxaa ka mid a khasaa'ista bishan waa bil soomkeedu aada iyo aada u fadli badan yahay oo soomkeedu waa sunne faral ma aha ha yeeshee fadli weyn baa u soo arooray maalin kastaoo ka mid a in la soomaa fadli weyn bay leedahay oo xadiidka saxiixa muslimka ku yaalla wuxuu rasuulkeennu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam wa afdalu siyaami bacda ramadaana shahru llahi almuxaram marka ramadaanta laga yimaado soomkaa sunnaha ah ee soo hadhay waxa ugu qiimo badan oo ugu sarreeya soomka bishaa muxaram lala yimaado gaar ahaanna maalinta caashuuro la yidhaahdo oo ah muxaram tobankeeda soomkeedu fadli dheeraada ayuu sii leeyahay oo xadiidka in badan aynu isxasuusinay abi qataada alansaari warinaya radia allahu canhu wa ardaah wuxuu rasuulku inoo sheegay sala allahu calayhi wasalam in maalinkaa caashuuro soomkeeda lagu dhaafo sanadkii taga ee qofku uu soo dhaafay marka iyada oo bishan soomkeeda sunnaha ahi sidaasi uu wada fiican yahay ayaa haddana maalinkaana wuxuu sii leeyahay fadli dheeraad ah qofka muslimkaana waxaa la doonayaa inuu arrintaa guntado oo uu ku dadaalo waayo halka aynu u soconnaa waa aakhiro aakhirana sahay bay u baahan tahay soomkuna waa min afdali alacmaali asaalixa camallada saalixa ah aynu aakhiro u sahayanayno halka hore ayuu kaga jiraa maalintaasi soomkeeda jaahiliyadii hore way soomi jirtay sida saxiixa ku sugan min xadiidi caaisha rasuulkuna maka wuu ku soomi jiray haddana markii madiine uu yimi ayuu la kulmay yahuudi oo iyaguna soomaya maalinkaa caashuuree bishan muxaram ay tobanka tahay markii uu weydiiyeyna waxay yidhaahdeen waa maalinkii ilaahay uu ciseeyey nebi muuse iyo ciddii raacday ilaahay uu badbaadiyey fircoon iyo qoomkiisiina ilaahay uu halaagay markaa nebi muuse ayaa soomay calayhi salaam maalinkan isagoo nicmadaa weyn iyo galladaa rabbigii uga mahadnaqaaya oo shukri ay ka tahay annaguna nebi muuseanu kaga dayananaa bay yidhaahdeen rasuulkeenna sharafta lana sala allahu calayhi wasalam waxyi baa hagayey wuxuu rasuulku tilmaamay annagaa nebi muuse idinkaga xaq leh annagay tahay inaanu ku dayanno waayo wuxuu ku jiraa rusushii iyo ambiyadii qiimaha badnaa ee nebi maxamed ka horreeya calayhi salaatu wasalaam ee ilaahay yidhi ulaa'ika aladiina hadaahum allah fabihudaahu muqtadi kuwaasi waa kuwa ilaahay hanuuniye hanuunkooda ku dayo hanuunkaasi lagaga dayanayo ayaa soomkaasina ka mid yahay sidii baa rasuulku ku soomay markii hore soomka maalintaa caashuuro la soomo rasuulkuna wuu soomay dadkana wuu amray sidaasuu kolkaa waajib ku noqday hase ahaatee markii bisha rabadaan ay timi ee bishii rabadaan soomkeeda la faral yeelay waxaa la nasakhay waajibnimadii caashuuro in la soomo ay waajib ahayd waxaana ay ku baaqi noqotay oo soo hadhay maalinkaas soomkeedu inuu sunno yahay waajib maahae waa sunne waana sunno fadli weyn oo qofka maalinkaa sooma dembigii sanadkaa hore lagaga dhaafaayo baaraka allaahu fiikum weliba markii rasuulka sala allahu calayhi wasalam cumrigiisuu gebagabada ahaa aakhiru cumrihi wa xayaatih ayaa waxa uu tilmaamay si yahuud oo iyaguna soomi jira uu u khilaafo maalinka ka horeysana inuu ku dari doono oo sida ibnu cabbaas uu warinaayo kamaa fii saxiixi muslim lain baqiitu ilaa qaabilin la asuumanna taasic sanadka soo socda haddii aan gaadho maalinkaas sagaalaadna waan ku dari baa rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam ha yeeshee ee sanadkii uu sheegaya rasuulku ma gaadhin sida awgeed baa waxa ummaddiisa iyo innaga inoo sunno ah inaynu maalinkaa caashuuro maalinka ka horeysa ee taasuucaa ama maalinkay bishan iyo sagaalka tahayna inaynu ku darro ayaa sunno inoo ah si aynu fadligaana u helo yahuudiya ciddii kale ee arrintaasi samaynaysana aynu u khilaafno haddii qofka maalinkaa sagaalaad uu dhaafana maalinkaa tobnaad buu iska soomayaa wax karaaha'ana ma laha walaalayaal waxa ay ku kala beegan yihiin labadaa cisho maalinka jumcaha ee soo socda jumcahan jumcihiisa ayay bishay sagaal noqonaysaa maalinkay toban noqonaysaana waa maalinka ka dambeeya ee sabtida ah maalinka jumcahana haddii maalinta ka horeysa la raacinayo ama maalinta ka dambaysa la raacinayo waa la soomi karaa axaadiista ku soo aroortay waxay ku saabsan tahay in keligeed la soomo soomka lagu gaar yeelo ayuunbaa manhi ah oo laysu diiday sidaasoo kale yaanu maalin kaleba raacine maalinuu qofku soomi jiray oo caado ay u ahayd inuu soomo hadday ku beeganto jimcaha iyadana wuu soomi karaa sida carafuu soomi jiray jimcay kaga beegantay wuu soomi karaa caashuuruu soomi jiray jimcay kaga beegantay wuu soomi karaa waxba dhibaata kuma jirto walaalayaal waxaa markaa loo baahan yahay bishanna soomkeeda inaynu ka faa'iidaysano runtii waa nashaadgelin iyo firinfircooni ee wakhtiyadaa kala duwan ee faadilka ah ayna soo maraya waxaa la doonayaa qofka muslimka ahi dee waa fursade inuu ka faa'iidaysto ilaahay dembigeenna ha dhaafo khayrkiiyo wanaaggana ilaahay hayna waafajiyo aqulu maa tasmacuuna waastaqfiru allah alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin yaqulu lxaqa wahuwa yahdi sabiil وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الشافع ليوم المعاد ولاليال فضلك صدحاد بشنا إلا دهي أرنتك لا إلا قاركتهي وبش الصحابة وإسلا قرتين in laga dhigo bisha ugu horeysa sanadka hijriga ah ee islaamiga ah oo saxaabadii rasuulku wakhtigii cumar ibnu khadaab uu madaxda ahaa radia allahu canhum ajmaciin markay u baahdeen taariikh inay samaystaan taariikhihii kale ee dunidu ay isticmaali jirtay ama dadyowga gaalada ahi iyo xaadaaradii hore qadiimka ahaa way iskaga baydheen waxaanay isla garteen taariikh islaami ah oo dadka muslimiinta ahi ay tirsadaan inay samaystaan waxay taariikhdaa ka soo bilaabeen markii rasuulkeennu sala allahu calayhi wasalam uu maka ka hijroodee madiine uu hijrooday xagga bilahana bisha ugu horeysa waxay ka bilaabeen bishan aynu hadda joogno ee muxaram sidaa awgeed sanadkii cusbaa ee islaamka ayaa inoo bilaabmay kun afar boqol iyo laba iyo afartan markaa tirsiga hijiradii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaynu hadda bilownay sidaa markay tahay sanad hore ayaa ina dhaafay sanad cusubna waynu bilownay sanadkaa hore ina dhaafay qof walowba haddii aada maskaxda dib u celiso dad fara badan oo inala joogi jiray oo walaalaheen ahaa saaxiibadiin ahaa ayaa adduunyadan iskaga tegey sanadkaa cusub ee aynu bilownayna shaki kuma jiro in badan inay tegi doonto waxaa dhici karta innagan in badan oo ka midi sanadkan inay ku qorantoo ay socon doonto arrinta caynkaasa qofka muslimkaahi waa inuu aada iyo aada isu weydiiyo oo u xasuusnaado nafteennana waa inaynu xisaabinno waa layna xisaabin oo waa shakile eh inaynu isa sii xisaabinno oo aynu isa sii miisaanno ayaa walaalayaal inala gudboon baaraka allaahu fiikum naftana qofku haddaanu xisaab inuu iska jeedo uun oo meelaha ay ka qaldan tahay aanu ka toosin oo khayrka iyo cibaadada iyo cilmiga diinta wixii ka dhiman aanu maaragtay dhammaystirin oonu had iyo jeer ku dadaalin naftiisa inuu hormariyo xagga khayrka iyo wanaagga dee arrinta noocaasi waxa weeyaan uma fiicna ilaahayna wuxuu qur-aanka ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llah waltandur nafsu maa qadamat ligada waataquu llah ina allaha khabiiru bima tacmaluun aayaddaasi asal bay ku tahay bay ahlulcilmigu yidhaahdeen qofku inuu naftiisa xisaabiyo dadka iimaanka lahow ilaahay ka baqa oo nafi ha iska eegta berri waxay u hormarsatay aakhira waa berri oo kale oo waa tegaysaaye maxaad horraysiisay khayr baa kaa horreeya mise shar sharkaaga iyo khayrkaaga iyomaa badan meelaheed ku liidataa qofka shariiga ah ama cid kale wax la leh ee weliba laxejeclada badan ee ku dadaala inaanu santi dhaafin siduu shariigiisa kale ula xisaabtamo si ka daran inaynu nafteenna ula xisaabtanay nooga baahan tahay baaraka allahu fiikum ilaahay ka baqa laba jeer buu aayaddaasoo gaaban ilaahay ku soo celiyey ilaahayna wuu og yahay ka naftiisa xisaabiya iyo ka iskaga dhex jira ilaa la qabanaayo ee aan waxba isweydiin wuu kala yaqaanaa qolo walbana abaalkooda iyo halkuu ugu talagalay aayadaha rabbi ku sii caddeeyey marka baaraka allahu fiikum noloshan aynu nool nahay waa sanadadaa iyo maalmahaa iyo wiigagaas iyo bilahaasun cumrigeennu waa waktigaasun iska soconaya waxaa markaa walaalayaal aan ku soo gaabinayaa bal qof waliba xisaab naftiisa ah ha u fadhiisto ha eega wixii uu ku mashquulsanaa sanadkaa lasoo dhaafay wixii wanaag ee uu helo sanadkaa inuu hormariyuu kordhiyo ha isku dayo waayo sanadkii hore iyo sanadkan dee kanaad aakhire u dhowday xabaashii la yskaga imanaya kanaad u dhowday horjoogsigii rabbigaa kanaad u dhowday wixii qaldan ee uu naftiisa ka helana ku dadaala inuu toobad la dhaqsado iyo istikfaar oo uu faraha ka qaado intaan loogu iman isagoo wada intaanay geeridu ugu iman ha ku dadaala inuu faraha ka qaado ilaahay baynu weydiisanaynaa khayrkiiyo wanaagga inuu ina waafajiyo allahuma ina nas'aluka alhudaa waltuqaa walcafaafa walghina allahuma aatina fi ddunyaa xasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه